nikaaxa kuma xidhiidhin adoo ku banaysanaya in diculqaa'ibkii uu bannaan yahay haa anna waxaan hadda ku leeyahay waxaa la yidhaahdo khiyaaru ru'yo ma bannaana nikaaxii bayna kulama dirin maxaa marka halkaa ka laazimay waxaa laazimayaa ile waxa weeye khiyaaru ru'yaha ayaa laazim u ahaa oo shardi u ahaa ninkii bannaynayay maxay bayculqaa'ibka oo haddii shaygii laazimkaa uu markaa buray malzuumkiina muxuu noqonaya waa buraya bayculqaa'ibku inuu bannaan yahay inaanu bannaanayn bu markaa radiyey oo markaa u riday wuxuu ku ridayna wuxuu ahaa shuruudii u oggolaa ninkii banneeyey ile ninkan kule maxaan ku dhahdaa bayculqaa'ibku waa bannaan yahay ee xanafiga ah maxaa shardi u ahaa ya khiyaaruraya shardi wahay soo maaha muctaridkii markaa dee isagoo aan markaa si kale u radin ayuunbu bililtizaamku radiyado shayga shuruudda uu dhiganayey ayuu markaa isaguna leeyahay falaa yushtaradu khiyaaru ruya loo shardin maayo ka nikaax buu kulaysaa nikaaxga lagu shardinayo marka taa waxaa soo baxday inay noqonayso sixadiisi inay burayso waayo laazimkiisii mar haddii la buriyey oo cid kastoo markaa tidhi waa ansaxaysaa cid kastoo tidhi beyc alghaa'ib waa ansaxaysaa maxay u shardiday khiyaaru ruyay u shardiday khiyaaru ruyina meesha waa ka baxeen oo qiyaaska ay ku socdoo nikaaxii waddadeedii marsiiyey markaa taasina waxa weeye waa nooc ibطaal ah oo madhab اlmustadil la burinaya lakin maxaa lagu burshay maslaxa lagu burshay mise maxaa lagu buriyey iltizaam baa lagu buriyey iltizaam baa lagu buriyey wa minhu khilaafa lilqaadi qalb اlmusaawaati mihlu طahaaraة biاlmaayici falaa tajibu fiiha الniyaة kaالnajaasati ilى akhirih wa minhu waxaa ka mid ahaaday wixii la odhan jiray maxaan ku dhahay qalbigii khilaafan mukhaalifiina xaalan khilaafayna alqaadi abubakr albaaqilaani inagoo khilaafayna qalb اlmusaawaati baa ka mid ahaatay noocaa la yidhahda qalb اlmusaawaat oo waxaa looga jeedaa madhab almustadilkii baa si dimnina loo burinaya waana nooc ka mid ah wixii la odhan jiray qalbiga oo shaygii asalkaabaa laba xukun buu leeyahay labada xukun midkood waxaa weeyaan farac waa ka muntafi waana isku waafaqsan yihiin kakeena waa laisku khilaafsan yahay markaasaa ninkii mustadilkaa wuxuu u sugayaa shaygii laysku khilaafsanaa buu haleeshiinayaa asal kana wuxuu ku caaridayaa oo odhanayaa yajibu taswiya bayna alxukmayni fi lfarac labada xukun farac inaad ku sinto ayaa kuu waajiba say asalkooduba ay u sinaayeen tusaale waxaa kugu caddaanayaan wuxuu yidhi mihlu طahaaratin bilmaayici shaygii maayic ah waa biyihii ku طahaaro qaadashadiisa weeyaan oo niyadii buu ka hadlayaadoo ninkii xanafiga ahaa baa wuxuu leeyay fi niyat اlwudu weysaysiga marka la weysanayo niyada la niyoonayo ayaa wuxuu leeyahy waa ahaara waa طahaaratun bilmaayici shaygii maayic ahaa oo lagu طahaaro qaato weeye falaa tajibu waajibi mayso fiihaa gudaheeda niyatu niya waajibi mayso kannajaasati ayay kula mid tahay ka najaasati ayay kula mid tahay oo ka isaalati najaasati bay kula mid tahadoo macnaha waxa weeyaan wuxuu rabaa inuu yidhaahdo nijaasaad dee marka la iska suulinayo oo qofku nijaaso iska maydhayo waxba niyaa uma baahna nijaasahaasi noocay doonta haato oo marka dee la iska suulinayo waxay noqonaysaa inaan wax loo baahnayn niyo halkaasuu haleeshiinaya waysadiina waa tahaaro qaadasho shay maayaca lagu tahaaro qaadanayo markaa niyo waxba waajib maaha markaasaa muctaridku wuxuu leeyahay qalbulmusaawaa wax layaabuu la yimi oo fayastawi waxaa siman buu yidhi tahaarada marka laga hadlayo jaamiduhaa iyo wamaa'icahaa keeda jaamidka ah ee engegan iyo keeda maayaca marka waa waxyaabihii dee la isticmaalaye maaragtay lagu tahaaro qaadanaya aaladii buu ka hadlayaa oo jaamidkuna dee waa tayamumkii iyo gogobaysigii maayicuna dee waa biyihii waxaa siman buu ku leey markaa kii jaamidka iyo kii maayaca ka najaasati bay kuula mid yihiin ka najaasati ka isaalati najaasa oo najaasaduba marka najaaso la maydhayo oo la iska daahirinayo dee waa isku mid ama ha ahaato najaasahaas mid maayacah ama ha ahaato maxay mid jaamid ah marka dee labadaba waa inaad sintaa oo tahaaro qaadashaduna ama biyaha lagu tahaaro qaadanayo oo lagu weysaysanayo ama tayamum ha ahaato jaamidka ah jaamidka oo tayamum ha ahaato tayamum ha lagu tahaaro qaadanayo ee waxaa la rabaa labadaba marka inaad sito tayamumka ku dhowdu way qaban qolada axnaaftu in niya loo shardinayo in niya loo shardinayo marka wuxuu ku bushinaya u leeyahay waa inaad sintaa oo tahaaradii mar haddii ay jaamidkeedii
oo markaa dee loo jeedo tayamumkii iyo waxa la yidhaha maxay maayaceediiba ay mustawi ku ahaayeen dee waxa weeye kan nijaastay kula mid tahay isaatu najaasana waxaa iskaga mid aha oo markaa dee asalkeeda leeshiinayso marka la daahirinayo maxaa iskaga mid ahaa waxaa iskaga mid ahaa ama nijaasahaasi ha noqoto mid maayaca ama ha haato mid jaamid eh inaan labada midna loo shardinayn maxay aniga loo shardiyin marka waxaa la rabaa inaad waxba sinto marka taas baa waxaa leedahay qalbu lmusaawaati ayaa leedahay intaas kadin wabillahi tawfiiq subxana musanif raximah allahu tacaala ومنها القول بالموجب وشاهده ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين في جواب ليخرجن الأعز منها الأذل ومنها وحكمت هذه قوادحدي القول وهذا بالمو بالموجب موجب موجب وحدها الله هضله آه موجب يا موجب مركل يا موجب waxa weeyaan bima awjabahu daliilu mustadil ninkan mustadilka ah daliilkiisu waxa uu keenayo oo lagu qowlo muujib haddii la yidhahdana waxa weeyaan daliilka ayaa la yidhaahdaa oo dee halkan un kuma khaasaa qiyaaska alqowl bilmuujab macnaheedu waxa weeyaan in ninkii mustadilka ahaa marka uu masaladii laysku hayay mustadil iyo muctarid ay isaga soo horjeedeen mustadilku marka uu masaladiisii keeno oo faracii iyo qiyaaskii iyo xukunkii arrintii u dhammaysto uu yidhaahdo markaa ninkii la odhanayey muctaridku arrintaa waan aqbalay waan sallimay daliilku sidaa uu yahay laakiin daliilku ma shamlinayo waxaynu isku haynay ama keensan maayo waxaynu isku haynay maxalu nisaaca doodu meeshii ka taagnayd markaa kuma jiro kaas ayaa waxa leeyahay muj alqowl bilmuujab washaahiduhu ay daliiluhu daliilkiisu waxa weeye walilaahi alcizatu allah ayaa cizada usugnaatay walirasuulihi iyo walilmu'miniin fii jawaabi layukrijana alacazu minha aladal alla isagoo u jawaabaya layukrijana alacazu kaayaga maxaan ku dhaha sharafta badani wuxuu saari doonaa oo minha min almadiina ka saari doona aladalla ka ayaga dulliga badan munaafiqiintii ninkii loodhan jiray cabdillahi ibnu ubay ibnu saluul lo odhan jiray waa hadalkii uu ku hadlay marka waxa weeyaan hadalkaa uu yidhi layukrijana alacazu minha aladal kaayaga sharafta badan ayaa wuxuu saari doonaa kaayaga dulinimada badan ka adalka ah marka waa la sallimay arrintaa oo ilaahay subxaana wa tacaala wuu ogolaaday inka acazka ahi uu ka adalkaa saari doono walilaahi alcizatu lakin yaa leh kula ogolaanaya in ka acazkii uu adalka saari doono laakin man ilacazu waman iladal marka waxa weeyaan waa laga qaadanaya alqowl bilmuujab oo dee cizada waxaa iska leh rasuulka iyo dadka mu'miniinta ah adalkuna waxa weeye munaafiqa iyo wixii la halmaala oo isagu siduu u watay waxay ahayd inuu acadku yahay isaga adalkuna inuu rasuulka yahay ugu wataa laakiin waxa weye daliilka waa lagula ogolaaday baa acaz iyo adale lakiin xaggee u socotaa arrinta la isku hayo maaha ee acazkuna waa rasuulka iyo wixii mu'miniina adalkuna waa adiga wey wa huwa alqowl bilmuujabki waxa weeye tasliimu daliili maca baqaa'i الnisaac tasliimu daliili daliilkii oo la sallimo oo la ogolaado la aqbalo maca baqaa'i nisaaci doodii iyadoo baaqiya maceed lala qabo oo macnaha waxa weeyaan daliilkii la isla ogolaa mustadilku uu la yimi meeshana munaadara ka jirta oo waxbaa la isku hayaa markay caynkaa tahay doodii waa jirtaa oo daliilkan kula ogolaaday muujabka daliilku wuxuu keenayo ee muqtadihiisa waan kula ogolaaday laakiin waxa weeyaan masaladayn isku haynay shamlin maayo oo koobsan maayo kamaa yuqaalu fi lmusaqali qatlun bima yuqtalu gaaliban falaa yunaafi lqisaasa kalixraaqi marka halkana wuxuu ka gelayaa tusaalayaashii oo anwaacdii alqowl bilmuujab anwaacdiisa oo afar iyo meelahaasi ku keenaan taqriban malaisa wada saddex buu sheegi doonaa oo kitaabkiina waynu ku soo marray malaaqi sacuudka yajibu fi اnafyi wa fi hubuuti walishumuuli lafdi wasukuuti عما من المقدمات خ- قد خلا من شهرة لخوفه أن تفضل marka waxa weeyaan ahubuut waxaa la yidhaha hubuut oo sugnaanshaha oo daabidkiisuna uu yahay ninkii mustadilka ahaa inuu kala soo dhex baxo daliilkiisa amar u malaynayo inuu yahay waxa la ysku hayo maxalu nisaaca ama uu yahay inuu soo laasimsanayo khasmigina markaa uu yidhaahdo ee amarkaa aad sheegtay ee ka istintaajtay daliilkaada maxalu nisaaci ma aha daliilka baan kula ogolaade lakin maxalu nisaaci ma aha saaru waa kan kamaa yuqaalu sida loo yidhahda fi lmuhaqali ay fi lqisaasi biqatli lmuhaqal shayguu cuslaa wax lagu dilo qisaasteedii oo marka hore waxaa isku haya wax culus wixii lagu dilay inaanu qisaasayna shiba camdi uu yahay iyo inuu camdi yahay baa la isku haya axnaaf iyo kayrkeed jumhuura culamaa oo maalikiye iyo xanaabile iyo shaaficiyaba waxay leeyihiin haddii wax culaysa qofka lagu dilo waa isagoo muxadadkii lagu dilay kii afka lahaa bay la mid tahay oo waxa weeyaan qisaas baa ka waajibaysa laakiin xanafiyadu waxay leeyihin maya qisaas ka waajibi mayso oo shiba camdi iyo meel kale la aadayaan marka qolyihii maalikiye iyo xanaafiya jumhuur ayaa daliilkoodii bay rabaan inay dhisaanoo hadalkaasay rabaan inay buriyaan ay la imanayaan nimanka le axnaaftu marka wuxuu yidhi kamaa yuqaalu sida loo yidhahdo fi lmuhaqali qatlun dil weeye bimaa shay wax lagu dilo yaqtulu dila haaliban sida haalibka oo falaa yunaafi lqisaasa qisaasta anfin maayo qisaasta anfin maayo kalexraaqi buu kuula mid yahay gubashada oo dee wixii la gubay gubnin lagu dilay qisaas buu keenaya naar lagu dilay oo isaguna anfin maayo qisaas marka wuxuu leeyahy halkan waxa weeyaan qatli bilmuhaqal baa faraciya oo waxaa weeyaan qatl musaqal waa dil shay wax lagu dilo haalibkiisa wax dila oo falaa yunaafi wujuuba alqisaas marka arrinkaas qisaas waajibitaankeed kee diidi maayo anfin maayo kale xraaqi buu kula mid yahay marka muctaridki muxuu leeyahay fa yuqaalu markaa ninkii alqowl bilmuujab ku hadlay waa kan fa yuqaalu waxaa la odhanayaa sallamnaa waan sallimnay oo waan aqbalnay cadama almunaafaati munaafaha waxa la yidhahdaa inay inaanay jirin oo qatlu bilmuhaqal iyo qisaastii wax munaafaayi inaanay ka dhaxayn arrintan waan sallimnay walaakin eh lima maxay baad qulta u tidhi yaqtadiihi ina alqatla bilmuhaqal muhaqal oo waxaa lagu dilaa yaqtadiihi ay yaqtadiihi alqisaas qisaas buu keenaya maxaad u tidhi oo hadalkaas markaa ninkii muctaridkaa baa ka hadlaya oo wuxuu leeyahay waan kula ogolaaday anaa aquulu bimuujabihi hadalkaa daliilkaaga aad tidhi qatlu bilmuhaqal waxa weeye waa waxa haalibka wax dila laakiin anfin maayo anfin maayo waxa la yidhahdo qisaas inay waajibayso exraaquna kula mid yahay oo axraaqa marka asalkii oo laga qiyaas qaadanaya arrintan waan kuu sallimay buuri cadam almunaafaana waan sallimay oo waxa la yidhaahdo is-anfin la'aan qisaas iyo musaqalo wax lagu dayana isanfinayna tana waan kula ogolaaday laakiin arrintaa cadamulmunaafaaga hadalka aad sheegtay ka laazimi mayso wujuub alqisaas daliilkaagaasi keeni maayo wujuub alqisaas daliilkaagaas aad leedahay cadamulmunaafaa isanfin maayan baad la tiriye oo qatl bilmusaqal iyo qisaas isanfin maayo hadalkaad ku qawshay waxa weeyaan maxayu nisaacin isku haynay maaha maxaanu nisaacaynu isku haynay maaha kaasaa waxaa la yihahdaa alqawlu bilmuujab waaye wa kamaa yuqaalu sida loo yidhaahdo oo kale attafaawutu fi lwasiila attafaawutu kala tagsanaan fi lwasiilati wasiiladii lagu kala tagsanaado yacani wasiiladu waa aalada wax lagu dilo laa yamnacu mancin maayo alqisaasa qisaas mancin maayo kalmutawasali ilayhi sidii wixii lagu gaadhayay oo kale ayay kula mid tahay waa qaybtii labaad oo waxa weeyaan inuu ninkii nafyi la yimaado oo daabitku wuxuu noqonayaa mustadilkiibaa wuxuu soo kala soo baxayaa hadalkan daliilkiisa amar anfintii uu malaynayo inay ku dhisan tahay madhab ulkhasmi ninkan muctaridka madhabtiisu arrinuu u malaynayo inay ku dhisan tahay buu anfinayaa ninkii muctaridkaana wuxuu mancinayaa arrinkaasi in madhabtiisu ku dhisan tahay uu mancinaya markaasu wuxuu odhanayaa run baad ku sheegtay anfintaad arrintaa anfiday laakiin madhabtaydu ta taa kuma dhisna hadalku saas u socdaa oo haddaynu usoo noqonno masalada nafteedii ha deerto oo si kala loo dhigay ninkii maalikiga ama xanaf shaaficiga baa wuxuu leeyahay alqatlu bilmusaqal bu wuxuu rabaa inuu isbaatiyo in qisaas ka waajibayso oo qofkii loo qisaasay markaasaa wuxuu yidhi altafaawutu fi lwasiila wasiilada oo kala tagta wasiiladu waa aalada wax lagu dilayo in middi wax lagu dilo in xabad wax lagu dilo in dhagax wax lagu dilo altafaawut fi lwasiila laa yamnacu wujuuba alqisaas qisaas waajabitaankeed mancin maayo oo maxay kula mid tahay katafaawuti fi lmutawasali ilayh oo nafti ah naftan waxaan lagu gaadhay aaladatan kala tagsanaanta saan oo kala saan u kala tagsanayn oo kale oo macnaha waxaa weeye shaygan muxadadka ah iyo shaygan saqiilka ah musaqalka ah labadaba waa laba wasiilo maxaa lagu gaadhayaa nafti litaankeed soo maha waayahay marka wuxuu rabaa inuu kaa dhaadhiciyo labadaas muxadad iyo musaqal oo wasiiladii inaanay tafaawud kala lahayn sida naftiiba la dilayba aanay mutafaawid u kala ahayn oo kii sagiirka ee la dilay iyo kabiirkii iyo wadiicii madaxwey maaragtay kii dhulka xaadhayay ama maaragtay faqiirka ahaa iyo kii madaxweynaha ahaa iyo intaaba ayna u kala tagsanayn naf la dilay miyay kala duwan tahay naftiisaana u kala tagsanayn dilkeeda la dilay noocay doontaba ha ahaatee bay kuula mid tahay maxaanku dhi aaladii loo adeegsadayna marka wuxuu leeyahay sidaa markuu wuxuu kala dhigay ninkii mustadilka ahaa oo xagguu u socdaa wuxuu rabaa inuu anfiyo ninkan maxaanku dhahdaa muctaridka ku ahaanaya dee hadda uu isaabo inuu meesha munaadirka uu leeyahay oo musaqal inaan qisaas wax lagu qisaasayn buu rabaa inuu bushiyo wuxuu leeyahay musaqalkiina kaasuu kula mid yahay oo markaa wuxuu markaa anfinayaa in laga saaro meesha oo muxadad iyo musaqal dhammaantoodba waa isku mid halkaa markuu maray ninkii la odhan jiray muctaridkii isna muxuu ku jawaabay fa yuqaalu waxaa la odhanayaa musallamun arrintaa waa la sallimay oo tafaawudka wasiiladu inaanay mancinaynin wasiilada oo midna tahay biri wax lagu dilo midna tahay fiqal inaanay mancinayn qisaastii arrintaas waa musallam oo waan kula ogolahay walaakina laa yalzamu ka laazimi maayo min ibطaali maanicin maanic burinteed ka laazimi mayso intifaau lmawaanic mawaanic dhammaanteed inay maqan tahay wa wujuudu sharaa'ic shuruudi dhammaanteed inay joogto ka laazimi mayso waalmuqtadii cilladii iyo daliilkii shaygii wax keenaya cilladii maxaan ku dhahda inay maqan tahay ka laazimi mayso halkaasu ka soo baxay oo halkanna wuxuu markaa ujeedaa uu leeyahay shaygan aad maxaanku dhahdaa horta waan kuu sallimay oo inaanay wasiiladii tafaawudkeedu yacni maaragtay aanu mancinaynin wax la yidhaha maxay qisaastii aanu mancinayn kuu sallimay taas waa qodob laakiin arrintaa ka laazimayso maanica oo aynu anfinay oo aynu laa yamnac alqisaas arrintaas qisaas ayna mancinay aynu anfinay arrintaa iyadaa ka laazimayso mawaanicoo dhan meeshayna ka maqan tahay ille xugun kastaa muxuu lahaa mawaanic o dhanna waa in la waaya maxay shuruudayna lahaa soomayn axkaam oo dhan waa qaacido caama marka arrintaas ka dhalan mayso oo maxaa dhici karaa inaanan qisaas waajibin licadam almuqtadii lahu cilladii keenaysa meesha inaanu joogin ama lifawaati shardin shardi meesha inuu ka maqan yahay ama limaanicin aakhar baa dhici karta oo markaa isagu wuxuuba leeyahay ninkii xanafiga ahaa meesha taanu marka horeba de waxaan ku leeyahay daliilkaygi iyo madhabkaygu wuxuu ku banaysay baa lama socotid waana waxaan ku leeyahay meesha tan camdigu waa baab kanna waa waa shibu camdiba oo musaqalkaa wax lagu dilaya waa iska shibu camdi xaggaasi markaa iyagu u socdaan waaye markaa wuxuu yidhi walaa yalzamu min ibطaali maanicin intifaau lmawaanici iyo wujuudu sharaa'id iyo walmuqtadi intaa midna ka laazimayso wlmukhtaaru تصديq المctaرض في qwlh laysa hada maأhdi واlmkhtaar sida la doortay tasdiiqulmuctaridi ninkii muctaridkaa rumayntii ee rumaysashadii ayaa la doortay fii qowlii odhaadiisi loo rumeeyo laysa haadaa ma'khadii laysa haadaa kan aad adigu anfiday oo istidlaalkaagu ku socdo ma'khadii daliilkaygii maaha meeshaanu madrakaygan wax ka qaadanay mabahaba marka adna waxaa ka socota xaggaa bari baad u soctaa na bugux baan u socta isku shaqaa maliinba hadalka noocaasu ku hadlay la diidi maayo waa la rumaysanaya oo macnaha waxaa weeye hal yusadaqu lmuctaradu muctaridu fii qawli laysa haadaa ma'khadi ninkii muctaridka hadduu yidhaahdo war aniga ma'khadkayga kaasi maa oo halkaa kamaan qaada anigu daliilka ma loo rumaynayo mise loo rumaynayo laba madab baa ku suganoo markaa waxaa weye mid baa odhanaya maya ilaa aan ma'khadkiisa kale aan ogaano kanuun baynu haysanaynaa oo waxaa dhici karta cinaadba inay ka tahdo arrinta u dafilayaba laakiin qowlka raajix muxuu yahay waa se mukhtaarka ahe waa in ninkani waa diintiisa iyo waxaasay naga celinaysa inuu dee yidhahdaan maadkay maadkaygu kaamaa in loo rumaynayo liannahu acraf bimadhabihi madhabtiisa u yaqaana waayahay wa rubbama oo laysa haadaa ma'khadii marka maxay noqonaysaa hadalkii adugu aad lahayd maala ila waa kii soo yidhi almuhaqalu qatlun bimaa yaqtulu gaaliba falaa yunaafi lqisaas iyo waxyaaba halkaad ku socoto aniga maakadka meeshan daliilka ka qaatayba oo aan leeyahay masalan culayso wax lagu dilaa qisaas keeni maayo aniga maakadka kaamaba aha oo rumayna marka ayuu leeyahay wa rubbamaa sakata almustadillu halkanna waa qeybtii saddexaad oo noocii saddexaad ee alqowl bilmuujab alqowl bilmuujab meeluu ku yimaado warubbamaa sakata inuu aamusa ayaa la arkaa almustadillu ninkii mustadilkaa wax deliishanayey can muqadimatin muqadima inuu ka aamuso ayaa la arkaa muqadimadaasoo gayri mashhuuratin mid mashhuura kayrkeed ah makhaafata almanci diidmo kacabsashadeedna uga aamuso oo fa yaridu markaa uu soo arooro alqowlu bilmuujabi uu soo arooro oo hadal muujab lagu hadlo waa meelaha qowl bilmuujabku imanayooo ninkii mustadilka hadduu aamuso muqadimo hayru mashhuuro ah isagoo markaa ka cabsana waxay sheegaan hadigoo daxuun kastaaba inuu muqadimii hordhac leeyahay marka muqadimaadka baabkan hadda kitaab mantiqiga waxay ka hadlaan muqadimaad la yidhaahdo ee muqadimaad kubraa iyo muqadimaad suqraa iyo baa jira marka waxaa weeyaan muqadimaad hayru mashhuuro ah ayaa masalan ayuu ninkii maxaan ku dhahdaa uu ka hadlay oo yani uu ka aamusay uu ka aamusay wuxuu aamusayana waxa weeyaan isagoo ka baqaya hadduu ku hadlo in markaa horeba loo bushiyo deg deg markaa bushi ugu dhaco tusaaleedu muxuu yahay qoladii shaaficiyada ahayd ayaa waxay leeyihiin waxay rabaan inay isbaatiyaan xanafiyada iyo shaaficiyada hadii kor madaxa iskula jiraan waysada iyo maydhiga marka qofku maydhanayo iyo markuu weysaysanayaba waxaa la shardinayaa niyo ayaa la rabaa axnaaftuna niyadii ma ogolo waxay leeyihiin baabul wasaa'il bay gelinayaan wixii wasaa'il oo waysada iyo maydhiga iyo waa wasaa'il oo waana maaragtay macquulalmacnaa oo qurba iyo waxaa markaa noqon mayse waa iska biduuni niyo ayaa loola imanaya halkaas waa layshayaa ninkii shaaficiga baa wuxuu yidhi anniyatu fi lwuduu'i iyo waalgusli ayuu ka hadlayay ma og tahay isagoo taa ka hadlayba muxuu yidhi kullu muqadimu sheeg muqadimadu waxay tahay kullu qurbatin tushtaratu fiihi niyatu kasalaati kullu qurbatin tushtaratu fiihi anniyatu kasalaa yani maaragtay qurbo kasta shay kasta oo ilaahay loogu dhowaado maxaa loo shardinayaa niyo ayaa loo shardinaya salaadayna kula mid tahay markaasuu muxuu ka aamusay muqadima suqraa oo maxay tahay muqadima suqraa wاlwuضuء wاlguslu qurbatun mayla socotaa waysadii iyo maydhigii maa maxay waa qurbaya dhowaansho oo sababta keentay inu aamuso maxay tahay dee muctaridka kuleso haw odhanaya oo markaa in hore loo bushiyo ayuu ka baqaya marka halkaasaa waxaa imanaysa halkaa halkaasa alqowl bilmuujab imanaya markuu qaacidada caamka ah uu ka aamuso muqadimatu suqraa uu ka aamuso oo tanoo kale uu la yimaado o yidhaahdo kullu qurbatin tushtaratu fiihi tushtaratu fiihi niyatu kasala markuu caynkaa yidhaahdo ila meesha loo socduu fahmaya xanafigiina xanafigii meesha loo socduu gartay markaasa alqowl ibnuujab la imanaya oo markuu yidhi shay kasta oo qurba ahi waxa weeyaan niyuu u baahan yahay ka salaati wuxuu leeyahay ninka xanafigaa nusallimu ana kula ana kula maa huwa qurbatun tushtaratu fiihi niya waxaan nusalimaynaa wax kasta oo qurbaa in niya loo shardiyayo walaa yalzamu min dalika ishtiraaduha fi lwuduءi walgusl ay marka arrintaa loo shar ka laazimi mayso qaacidadaa guud ee aad sheegtay ka laazimi mayso in loo shardinayo waysadii iyo mayrigiiba niya in loo shardinayo sababtu maxay tahay dee waxa weeyaan waa macquul almacnaa waa wasaa'il halkaas ka baxaynay marka taasina waxa weya waa meelaha uu ku imanayo waa nooca saddexaad taqriiban ee uu ku imanayo alqowl muujab wa minha alqadxu fi lmunaasabati wa fi salaaxiyati ifdaa'i alxukmi ila almaqsuudi wa fi alindibaati waalduhuuri wa jawaabuha bilbayaani wa minhaa waxaa ka mid ahday qawaadixdii alqadxu baa ka mid ahday qoomis fi lmunaasabati munaasabadii la qadxiyo wa fii salaaxiyati ifdaa'i alxukmi xunka gaadhitaankiisa usuubashadii oo la qadxiyo iyo almaqsuudi maqsuudkii laga lahaa xagga tashriica qadxintii ayaa ka mid a wa fi lindibaadi indibaadkii oo la qadxiyo oo ayaa ka mid a waalduhuuri wasfigii daahirkaa la qadxiyo khafi lagu qadxiyo ayaa ka mid a wa jawaabuha afartaa jawaabteedu oo ninkii markaa mustadilka uu ka jawaabayo muctaridka u jawaabayana bilbayaan iyo caddayn bay ahaatay halkan wuxuu ku sheegayaa afar qawaadix ka mid oo halkan ku ururiyey afar nooc oo qawaadixdii ka mid ah ayuu halkan ku ururinaya midda koowaad waxaa weeyaan oo jawaabtooda hadhow muctaridku jawaabayo ayaa isku wada mid noqon mustadilku jawaabayo ayaa isku wada mid noqonayso saas darteed meel ugu ururiyey mid waxaa weeye munaasabadii oo la qadxinayo oo intaynu soo marrado dee waataynu nidhi had iyo gooraale meelaha qaarkood masaa'ilka marka baabul laga hadlayo qiyaaska waxaa jirta qiyaaska iyo asalka iyo faraca waxaa ka dhaxeeya cillo ayaa ka dhexeysa oo jaamic jaamic baa ka dhexeeya jaamicaasi marka waxaa jirta waxaa la yahada munaasaba jaamicaasi markaa munaasib inuu yahay baa la rabaa markaa wax munaasib layahay inuu yahay oo cilladu markaa waa inay munaasaba tahay oo munaasabadaas waa taynu odhanaynay ama waa jalbu maslaxa ama waa dafcu mafsada iyo wixii kula mida bay noqonaysaa marka halkan baa wuxuu samaynayaa waxaa la qadxinayaa munaasabadii waxaa laleeyahay markaa cilladani xukunkan munaasib uma aha oo wuxuu keeni karaa ninkii qaadixa ahaa masaladii markaa dee laysku qoofalay ee ee mustadilku meeshiisa u maray ayaa wuxuu samaynayaa idhaaru mafsadatin raajixa aw musaawiya inuu ninkii muujiyo mafsado daahir ah oo raajixa ah ama musaawi ah baa uu keeni karaa marka maxaa meesha imanaya in munaasabadii qadxi lagu sameeyey la qadxiyey waatii lahayd inkhiraam walmunaasabatu tankharimu bilmucaarada munaasabadu marka waxay ku burtaa waxaa la yidhaahdo yani inkhiraam in lagu sameeyo xagga maaragtay mucaarado lagu keeno taas waa mid kow ta kale wuxuu ka hadlayaa xukunkani sharciga ahi maslaxo maqsuudaah oo shareecadu u gol leedahay baa jira marka waxa weeyaan inkaa la qadxiyo iyana waa mid meesha imanaya inkaa la qadxiyo oo qadaxu ku yimaado waxaa kaloo isna saddexaynaya xaggii ille wasfigay u wada noqonayaane wasfigii waxaa shuruudiisa ka mid ah inuu wasfigu yahay daahir mundabit sooma ahayn mundabitan daahir daahir waa inu yahay mugti marka wuxuu qadxinayaa inuu wasfigu yahay wasfi mundabit ah oo markaa xaggii indibaadka inaanu mundabit ahayn buu ku qadxinaya qadxinaya kow waxaa u dambeeyo afreeya wasfigii waxaa logaa laysku ogaa inuu yahay cilladii maaragtay oo dee wasfigii inuu daahir yahay khafi buu ku qadxinaya oo cilladii wuxuu muujinaya inay tahay cilla khafiya marka cilla khafiya waxba laguma cillayn karo intaasi waa qawaadix afartaasiba hadhow marka wuxuu leeyahay wa jawaabuha bilbayaan macnaha muxuu ka wadaa wuxuu jeedaa hadhow marka la qadxiyo ninkii mustadilka ahaa inuu intaasoo dhan caddeeyo ayaa la rabaa oo marka masalan tusaale haddaynu soo qaadanno marka laga hadlayo munaasabadii oo la qadxiyey oo wasfigii la yidhi waxaa ku jirta idhaar mafsada meeshii jirta oo waxaa la tilmaamay caddayntu maxay noqonaysaa caddayntu waxay noqonaysaa tarjiixu tilka almaslaxa calaa tilka almafsada maslaxadii inay ka raajixsan tahay maxay mafsada inay ka raajixsan siina u ijmaaca inuu caddeeyo waxyaabaha tusaale ku keenaan waxaa ka mid ah haddii lagu doodo ayuhumaa afdal inuu qofku cibaadaysto oo cibaadada iskaga go'o iyo inuu maxaan ku dhahdaa iska guurguursado inuu guursado waa meelay tusaalaha ku keenaan maalan waa tusaale waa soo dhawaynuune markaasaa qaar waxay leeyihin altakhallii lilcibaada afdalu min nikaaxin min anikaax qofku inu cibaada isaga go'o ayaa waxaa ka fadli badan tahay maxay inuu inuu guursado maxaa dhacay waa limaa fiihi min taskiyati nufuus bay yidhahdeen limaa fiihi min taskiyati nufuus nufuustii baa markaa dee ku sugan inay dahirnaan nufuustii la dahiro ayaa ku sugan wala ictiraada mustadilki markuu halkaa maray muctaridki muxuu yidhi mee meeshaa masaalix badan baa meesha ku tegaya oo maxaa ka mid a iijaad waladin ilmo in meesha la helo waxaa ka ka imanayso markaa ka la waaya kafru nadar ama qadulbasar baa meesha la waaya waxaa meesha ka maqan kasru shahwa ayaa meesha ka maqan waxbuu tirtiriye ninkii muctaridkaaba haddana usoo noqdo wuxuu yidhi marka waxaa meesha imanaysa waxaa laga jawaabaya arrintaana ila waxaa rabaa marka in la muujiyo ewaxa la yidhaahdo maaragtay markii ninkii mustadilkaa wa jawaabuha bilbayaan bu yidhi mogti wuxuu marka isku qoofashay oo xukunto yidhi atakhalil maa dakarta iyadaa ka raajixsan sababtu maxay tahay tan waa xifdu diin taskiyatu nufuus baa xifdu diina ya awlaaddana waxaad ka sheekeynaysaana ila taskiya nufuus maama maysa haddii qadulbasar la waayo oo waxaan la waaye taskiyatu nufuus waa xifdu diin awlaaddanna waa xifdu nasli xifdu diin iyo xifdu nasli kee raajixsan xifdu diin halkaasu ka baxay waa fahanti soo maa marka macnaha wuxuu ka wadaa un waa iska tusaale waxayla tahay guurka dee hadiga rasulka in la raacun baasale hadiga rasuulka un in la raacun baasale marka wuxuu leeyahay taasoo kalea imanaysa masalan haddii la yihahdo alindibaadka oo kale ayaa waxaa wuxuu yidhi masalan mashaqadu salaada waxaa loo qastinaya waa lilmashaqa waa lilmashaqa waa la ictiraado mashaqa markuu yidhi ninkii mustadilkaa waa la ictiraado oo qadxiga lagu ictiraadayba wuxuu noqday waxa weeye dadki waa ku kala duwan yihin mashaqadii oo mundabit maaha oo xagga afraadda waa u kala duwan yihin oo axwaasha waa u kala duwan yihin oo zamanka wax zamankii hore mashaqa zamankaan mashaqa noqon maa dhici karta zamankii wuu kala duwan yahy oo ashkaastii kala oo axwaashii wuu kala duwan yahy jawaabu markaa inuu caddeeyaa rabaa oo yidhaahdo mashaqadii waa mundabit oo curfigii xaggaasaa laga eegaya curfigii rasuulka waktigiisii waxaasaa la eegaya marka waa inuu bayaamiyaa waaya wa minha alfarqu wa huwa raajicu almucaaradati fi اlasli aw minha waxaa ka mid ahaaday qawaadixdii alfarqu ayaa ka mid ahaaday kala geyn bayna alasli iyo walfarci oo la kala geeyo ayaa qawaadixdii ka mid ahaaday qawaadix lcila wa huwa kaasina raajicu wuxuu laabanayaa ila almucaaradati mucaarado ayuu laabanayaa fi lasli asalkii la mucaarado aw amase alfarci farci la mucaarado ayuu laabanaya aw waqiila qiil wuxuu leeyahay ilayhimaa labadoodaba oo la mucaarado macan xaalayin wada jir oo asal iyo farc baa la wada mucaarado marka halkana wuxuu ka hadlayaa waa waa kii maxaan ku dhahay koob iyo tobnaad buu markaa noqonaya waxaa la yidhaahdo qawaadixdii oo halkan haddaad tan haddaynu soo dhaafnay aynu asaabic iyo haamin iyo taasic iyo iyo caashir afar baa halkaa kugu jiray tii koob iyo tobnaadna waa tan waayo marka wuxuu leeyahy farqigu muxuu yahay wuxuu laabanayaa mucaarado asalkii ku yimi ama farcii ku yimi ama labadaba ku yimi oo maxay tahay ninkii mustadilka ahaa marka uu masaladii dhiso qiyaaskiisii oo asalkii iyo farcii iyo cilladii jaamicad iyo xukunkii u rito ayaa faariqu wuxuu noqonayaa maaragtay qaadixan faariqu wuxuu noqonayaa marka laga eego xagga asalka inuu muujiyo ninkii maxaan ku dhahay muctaridka ahaa inuu muujiyo asalka khusuusiyo gaara uu leeyahay khusuusiyo gaaro asalka uu leeyahay oo aan faraca laga helin waa inuu muujiyaa oo masalan haddii uu ninkii shaaficigaa yidhi anniyatu fi lwuduu'i waajibatun katayammumi niyada waysadii la niyoodaa waa waajib waxaana asali oo aan u qiyaasanayaa oo qiyaaskii noqonaya atayamum tayamumkana waa la isku waafaqsanaa axnaafta qulyada tayamumku niyeysa waa waa la rabaa waaye laakiin muxuu yidhi waa bijaamici ahaara can xadas jaamica ka dhexeeya muxuu yahay waa jaamicu طahaara can xadad xadad baa dee labadaba maaragtay dee ee laga طahaaro qaadanaya ninkii xanafiga wuu ictiraaday oo wuxuu idhi biana alcillata fi اlasli aطahaaratu fi turaab wey cillada asalkii aad helaysay niyat lwudu asalkaad helaysay oo maxay ah muxuu yahay asalkaasi tayamumkii asalkaad helaysay oo tayamumka cilladiisu waay waxay wadataa maaragtay khaasiyad gaara oo maxay ah aطahaaratu bituraab aطahaaratu bituraab marka halkaa waxaa soo baxay ictiraad waxaa la yihahda qaadix baa soo baxay faariq ah oo alfarqu bayna alasli walfarca meesha ku jira kaasi waa xagga marka laga eego ee maxay asalka haddii xagga farca laga eego faraca marka la eegistaysuna waxay noqonaysaa inuu muujiyo muctaridkii maanic faraca ku sugan oo u diidaya farac in la haleeshiyo maxay asalka in la haleeshiyo kaasina wuxuu noqonaya xagga farca oo masalan hadduu ninki yidhaahdo ee xanafiga ahaa yuqaadu almuslimu bidimiy saasay qabaan mogti muslimkii waa loo qisaasaya dimigii oo haddii ninkii muslimka ahaa uu dimi dilo waxa weeye muslimka waa la qisaasaya ya saas bay yidhahdaan oo waa bijaamic alqatl licamdi alcudwaan jaamicadaas ka dhexeeya waxa weye meeshii qatl camdi cudwaan meeshii yimi waa ankaas inkastoo meesha nas baaba dee yaallo laa yuqtal muslimuun bikaafini soma barota naska haddaynu meel iska dhigno laakiin dee waa madhab jiro waxay keeneen mogta xanaaf saasay leeyihin marka qiyaaskii caynkaas ahaa ninkii shaaficiga ahaa markuu taa naqdinay daliilkan ayaabaa lagu bushinaya daliilkana waa lagu ridinaya naska ah qiyaaska naftisaa la radinaya qiyaaska naftiisa uu caynkaa keenay markaasaa ninkii shaaficiga wuxuu leeyahay waaye meeshan waxaa jira qaadix baa jira farqi ah oo muxuu yahay faraca waxaa ku sugan shay maanica oo u diidaya in la haleeshiye asalka wala socotaa soo maa ila farcu muxuuha markii hore qatlulmuslim soo maahin farcu muslimkoo la dilo oo loo dilo maxay marka waxa weeyaan faraca ila asalkii waxa weeyaan qofka muslimkaa dilkiisa waxa weeye faraca waxaa ku sugan maxaa ku sugan maanic oo islaamnimo ah faraca waxaa ku sugan islaamnimo oo qofkan muslimka ahi looma dili kara gaalkii waayo faraca oo maxaan ku dhahay asalkii waxaa laga helayaa islaamnimaa laga helayaa aan ku sugnaynka kale oo de waa loo qisaasaya markaa taasina waa mid waqiila qiila ilayhima macan taana waxa weeyaan adugu labadaba way noqon kartaa weliya wاsaxiixu annahu qaadixun wain qiila inahu su'aalaani wاsaxiixu sidaa saxiixa ah annahu farqigii qaadixun waa qaadix wain qiila haba la yidhaahdo innahu farqigii su'aalaani ay ictiraadaani waaba laba ictiraadba ha la yidhaahday waa qaadix oo macnaha wuxuu ka warramaya uu leeyahay shaygan maxaan ku dhahay farqigu ee faariqa ee asalka ee faraca kala geynayaa baaba la isku hayaa inuu qaadix yahay inaanu hayn oo rag baaba diidanoo kule qaadix maaha marka halka kan sidaas saxiixa ah dee muqaabilka saxiixu markaa inuu diidan yahay weeyaan oo aanay qaadix aanu hayn waa qaadix xataa ha la yidhahdo waa ictiraa su'aalaan su'aalaan muxuu ga jeedaa macnaheedu waxa weeye ictiraadaani laba ictiraadba ha la yidhahdo oo laba ictiraad marka la ictiraadna wuxuu ku wajahan yahay faraca ictiraadna wuxuu ku wajahan yahay asalka oo haddii su'aalun la yidhahdo ama ictiraadun la yidhahdana ama waa mid uun dee asalka ku wajahan ama waa mid un farca ku wajahan haddii su'aalaan la yidhahdana waa ictiraadaani oo macnaha waxa weye labadaba wax ku wajahan ba ha noqday illa waa kii kulaa ilayhima macane waxa weeye taa waxdan doona ha la yidhaahdee waa qaadix wa annahu yamtanicu tacadud اlusuuli lilintishaari wain juwiza cilataani tana hadda waa masale ka baxsan maxaan ku dhahdaa qawaadixda laakiin ta soo socota ayuu wuxuu uga dhigayaa saa soo socotumay daba socota waraajicu sida raajixa annahu yamtanicu waxaa imtinaca reeban tacadud اlusuuli usuul tirowgeed ayaa reeban waa lilintishaari baahitaan inuu markaa baxfiga intishaaro baaha daraaddeed baarintaa loo rabo wain juwiza haba la banneeyo cillataani laba cidlood macluulkii keliya in laba cidlo wax lagu cillayn karo ha iskaba bannaanaatee masaladan waynu soo marray oo uun dan dan buu hadda u soo ceshay oo waataynu hore usoo marray shaygii faraca ahaa ma la haleeshiin karaa usuul fara badan masalan farac baa jira usuul badan baan jira marka waxaan leenahay faracani kaas baa u asala oo kaas baa u asala oo kaas baa u asala oo kaas baa u asala san soo sheegnay marka tacadud usuulkaas oo farac keli yihi usuul badan uu la haleeshiiyo se raajixa ah arrintaas waa mumtanic arrintaas waa mumtanic marka hadduu ku yihi se raaji raajix hore iska cadfantay waa saxiixdiiye waa saxiix ba iska cadfantay waa saxiix laakiin de waxaa qaar baa waxay leeyihiin saxiixu waa inaan la diidi karayn oo farac keliya in usuul badan la haleeshiyo le kaana u asala kana u asala kana u asala waxay keenaysaa un adilahaas inay isxoogsato oo isxoojinun bay keenaysaa oo dee malaaqi waynu ku soo marray tacadud alasli waalfarci muctamadu id yuujibu liquwati alkasiiri wasanadu warkilaha marka qaar baa caynkaa qaba waayahay aan bannaynaba in laba cillo iyo wax ka badanba wax lagu cillayn kara hataa taa inagoo bannaynayna haddana waxa weeyaan asal farac keliya usuul badan lama haleeshiin karo saas marka taasuu daba socdaay qaala almujiizuuna markaasuu farqigu usoo noqonaya uma low furiqa bayna alfarci wa aslin minha kafaa wa haaliثuhaa inqasada ilxaaqa bimajmuucihaa ila akhirihi qaala markaa wuxuu yidhi almujiizuuna kuwii banneeyey oo tacadud usuulka banneeyey oo bimacnaa farac keliya inuu usuul badan yeelan karo oo usuul badan la haleeshiin karo dadkii banneeyey uma low furiqa haddii la kala geeyo buu yidhi dabeetana bayna alfarci farci haddii la kala geeyo wa aslin asl la kala geeyo minhaa usuushii ka mida kafa waa ku filaya qadxiyo dhaawac waa ugu filaya wuxuu rabaa inuu ka hadlo ila masaladii farqiganu soo noqonaynaa oo ninkii markaa dee uu caaridayey oo asal iyo farci waxa uu caaridayey haddii faraca kan usuul badan marka la haleeshiinayey usuul badan haddii farcan la haleeshiinayey qadxigisee ku imanaya marka qadxigisee ku imanaya oo ile farcani muxuu wataa maxay usuul badan buu leeyay soo maaha qadxi markaa see ku imanaya marka la ictiraadayo ninkii mustadilka ahaa farac buu wataa usuul badanna waa haleeshiiyey xukunna waa ritay markaa rabo in markaa qadxigii yimaado ninkii muctaridka ahaa ma usuushaasoo dhanbu mid mid u bushinayaa ma asal keliya hadduu bishay ku filan tahay maxaa ma tafsiil bay u baahan tahay saasa intaba dheh saddexdaa qolba waa jira oo wuxuu leeyahay qowl hadduu farac iyo asalkii usuushii badnayd hal mid ah uu farac iyo asalkii ku kala duwo oo haddii maalan faracaas laba asal u lahaa asal ka mida uu yidhaahdo asalkaa waxaa ku sugan cillo aan ku jirin maxay faracan oo arrintaa u caddeeyo waa kafa intaa mayla socotaan kaas waa mid wahaaliduhaa markuu yihi maxaa madwi ah muqaabilka kaa oo muxuu leeyahay maya eh faracaas hadduu usuul badan lahaa ilaa u asal walba gaarkiisa u toogto oo asal walba gaarkiisa u bushiyo waxa weeyaan qadxigi iman maayo kaasina waa qowlka misaad waa ka labaad ka saddexaad wa haaliث waa ka saddexaad yakfii waa ku filan yahay in macnaha asal keliya la bushiyo in qasada hadduu qasta ilxaaqa ilxaaq iyo haleeshiintii bimajmuucihaa majmuuciis hadduu qasto oo halkanna waxa weye tafsiil baa ku jira oo marka hore faraca kan usuusha badan la haleeshiinayo ayaa waxaa la eegaya qaabka loo haleeshiinayay markaa mafruucda majmuuceeda usuusha majmuuceeda asalka iyo asalka iyo asalka iyo asalka ma majmuucoodaa la haleeshiinayay faraca mise faraca asal walba gaarkiisa loo haleeshinay o kala qaad haddii majmuuciisa la haleeshiinayey bushinta mid kaliya oo bushiyaa ku filan haddii mid walba la haleeshinaya gaarkiisana kuma filla maxaa la rabaa mid walba gaarkiisa in loo tugto taalidkana waa caynkaa waayo markaa muxuu yidhi qaala almujiizuuna waxay yidhaahdeen tacadud alusuul kuwii bannaynayey uma low furiqa haddii la kala kaxeeyo bayna alfarci iyo wa aslin asalkoo minha usuushii ka mid ah kafa waa ku filanya qadcigii oo macnaha waxa weeye hal asaloo keliya hadduu toogto waa kafa aaniguna dee wataynu sheegnado waa in usuushao dhan markaa u bushiyaa wa haalidu waa ka saddexaan yakfi waa ku filan yahay asal keliyo la bushiyaa in qasada ilxaaqa haleeshiinta hadduu u qasdinayo bimajmuucihaa majmuuca usuul duuduubkeeda haddii loo qasdinayo faracii usuusha iyadoo isku duba la haleeshiinayey mid baa ku filan haddii kale waa mid walba gaarsi loo loo uma fi ikhtisaari lmustadilli calaa wujuubi aslin kale calaa wujuubi aslin buu ii qoray sida saxa ah waa calaa jawaabi aslin waaxidin qowlaani dheh tanna maxay tahay waa laysdaba socdaa moogtahay ninkii masaladii lahayd ee usuusha badan faracii usuusha badan lahaa markii uu muctaridku qadxiyey oo uu ka daba tegey oo qadxu ku dhacay mustadelkii baa usoo noqdo raba inuu jawaab celiyo oo haddaba adigu mustadilow markaad jawaabayso adiguna ma dabagal baa lagaa rabaado ninkii maxaanku dhahdaa muctaridka ahaa usuushuu wada dabagalay ma mididu aadna lagaa raba inad dabagasho mise waxaa ku filan inaad asal keliya ka jawaabtid qowlaani waa intaa iyana uma dabeetana fi ikhtisaari mustadil ninka mustadilka kusoo gaabsashadiisa calaa jawaabi aslin asal jawaabtuu kusoo gaabso asalkaasoo waaxidan oo keliya qowlaani laba qowl baa ku jira bilahi tawfiiq subxaana الله تعالى ومنها فساد الوضع بأن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم ومنها وحكم هذي قوادحدي فساد الوضع وضعك فساد كيس أيا كمد هذي وحيه بأن لا يكون وإنان وهانين الدليل دليلك قياسك منك مستدلك أو دليشنيي على الهيئة هيئة وإنان وهانين hay a waynaanu ahayn hay-adaasoo asaalixati usuubata liictibaarihi u ictibaarinta qiyaaska fii tartiibi lxukmi xukm in laga ratibo mid usuubata waynaanay ahaanin oo hay-adii la yaqiinay waynaanay noqonin waxaynu kusoo guda jiray anwaacdii qawaadixda la odhanayay ee cillada maaragtay qadxinayey ee dhaawacayey marka qaadixa labiyo tobnaad fasaad ulwadci ayaa la yidhaahdaa fasaad ulwadci ayaa la yidhahdaa fasaad ulwadcigu macnihiis waxa weeyaan waa in ninkan mustadilka ahi daliilkiisu aanu usuubanin yani hay-adii ama qaabkii xukunka looga qaadan jiray oo dee waa inuu maaragtay aanu noqonin ile waxaa jira waxaa la yahay asal iyo farac iyo jaamic iyo xukun qaab iyo nidaam iyo waddo ayaa markaa ku socdaa qiyaasku marka haddii waddadii waddo ka duwan uu keeno oo qiyaaskiisani aanu keenaynin aanu ku imanaynin waddadii saxa ahayd ee xukunku kaga ratimi jiray haddaanu ku imanaynin waxaa la yidhaahdaa fasaadulwadci alla ayaa la yidhaahdaa oo fasaadulwadci waxaa lagu magacaabay ee wadciga qiyaasku uu lahaabaa wuxuu yahay hay-a la yaqaano waa hay-a saalixa lian yatarataba calayhi alxukm hay-o ama qaab uu xukunku usuubado oo marka laysugu tartiibiyo ee laysugu xidhxidho xukunku usoo baxo ayaa qiyaaska lagu yaqaanaa marka haddii wadcigii wadci uu ka duwanaado oo qaabka ninkan mustadilka ahi uu wax isugu ratibay aanu markaa xukunkii uga imanayn oo waddadii saxayd aanu marin fasaad اlictibaar ba la yidhahdaa fasaad اlwadci ba la yihahda fasaad اlwadci wakiila min alqawaadixi fasaad اlwadci an yajiia daliilu xaidan can اsanan yani an yajiia adaliilu xaidan can اsanan wa in daliilku yimaada waa qiyaaskii wax qiyaasanayey isagoo ka leexday waddadii ee wax ku ratimi jireen ee qiyaasku kusoo bixi jiray marka wuxuu yidhi ban laa yakuuna wa inaanu ahaanin addaliilu daliilkii cala alhay-ati hay-adii wa inaanu ahaanin hay-adii alsaalixati usuubanaysay liictibaarihi ictibaarintiisa fii tartiibi lxukmi xukunka tartiibkiisa la ictibaariyo oo qaabkii uu ku iman jiray waxaa la yidhahdo xukunku wa inaanu markaa ku imanin weeyaan wadalika tusaale wuxuu yihi katalaqi اtakfiifi min altaqliidi wاltawsiici min altadyiiqi wاlihbaati min alnafyi wاlnafyi min alihbaat waxa weeyaan ka talaqi takfiif fudaydin la kulankeed iyo qaadashadeed oo min ataqliid adayg laga qaato oo meel adayg inuu ka suroobo oo ka yimaado laga rabay takfiifin laga qaato watawsiici fudaydin oo la qaato min atadyiiqi ciriirin laga qaato oo daliil ay tadyiiq ka iman lahaa oo tawsiic laga qaato oo kale weeye walisbaati isbaat qaadashadii oo meel nafyi laga qaato oo meel nafyi ka iman lahaa oo marka leega qaabku daliilku u socdo nafi ka iman lahaa oo isbaat laga qaato weeye ama meel isbaat ka iman lahaa oo nafi laga qaato yani tusaalayaashii buu ku siinayaadoo waxa weeyaan daliilkan hadduu khilaafo qaabkii xukunku ku iman lahaa oo qaabku ku iman lahaa qaab ka duwan marka siiqadiisa la eego qaab ka duwan uu ku yimaado baa fasaadulctibaar la fasaadulwadc la yidhahdaa marka waxa weeye shaygaas daliilkaas wuxuu keenaya takliid markaasaa maxaa laga qaatay takfiif daliilkaas wuxuu keenayaa tadyiiq markaasaa waxaa laga qaatay tawsiic daliilkaas muxuu keenaya nafyi markaasaa maxaa laga qaatay isbaat markaa waa tusaalayaasha daynu kagu horeeya soo qaadana mithlu wadalika mithlu qowl xanafiy masalan alqatlu jinaayatun cadiimatun falaa yukafaru kariddati alqatlu dilkii camdiga ahaa jinaayatun jinaayo iyo dhibaabo weeye jinaayadaasoo cadiimatun weyn oo falaa yukafaru la kafaaro gudan maayo kafaaro gud ma jiro kariddati ayay kula mid tahay riddadii markaa takfiifkii oo taqliida laga qaatay walka sheegayaado taqliidkii oo takfiif laga qaatay ninka xanafiga hadduu yahay alqatlu jinaayatun cadiima daliilku caynka alqatlu jinaayatun cadiima wuxuu ihi dilku waa jinaayo weyn oo dee falaa tajibu fiihi alkafaara marka oo hadduu yidhi alqatlu jinaayatun cadiima qatliga camdiga waa jinaayo weyn oo hadalkaasaa loo taqliidiyey oo loo adkeeyey oo jinaayo weyn la yidhi maxaa meesha iman lahaa waxaa iman lahaa in laga qaato adayg soo maha taqliid oo leeyahay dee markaa kafaaro gud baa imanaya soo maha marka haddana falaa yukafar baa la yidhi falaa yukafar marka halka waxaa ka muuqanaysa kaasaa fasaad wadci la yidhahdaado dee mar haddiiba uu ku tilmaamay inuu yahay jinaaya cadiima waxa weeye falaa yukafaru markaa dee munaasib uma aha oo jinaayada cadiimkaa munaasabadeedu waxa weeye waa taqliid la takfiif taqliid baa meesha iman laha oo haddii dilkii amd maaragtay ahaa khata'a isaga maaragtay kafaara gud qofkii la imanayo dee waxay noqonaysaa marka in la yidhaahdo waxaa la yidhaahdo maxay kii camdiga ahaana min baabi awlaa marka haddii waa alqatlu jinaaya cadiima yidhi waxay munaasib u ahaan lahayd taqliid marka wuu takfiifiye kaas baa fasaad rubc la yidhaha wa min waaa waay waxaa kaloo meesha imanaya ama tawsiicna tadyiiq baa imanaya oo haddii waa inuu yidhaahdo oo kale masalan zakadu waa cala taraaki oo waa maalun wajaba irfaaqan lidafci اlxaaja oo marka waa cala taraaki kadiyati cala alcaaqila zakadii waa maalun wajaba ku waajibay waajibay irfaaqan turid iyo dhibrin darteed buu waajibay lidafci xaajati lmiskiin qofkan miskiinka ah xaajadiisa in lagu bixiyo ayaa markaa loo waajibiyey haddana maxaa la yidhi cala taraaki kadiyati cala alcaaqila markaa taraaki u waajibayaadoo deg deg maaha marka hore waajib waajibku ku dhacayo maahee taraaki buu isaga bixin karaa cala alcaaqila marka kaasina wuxuu noqday dee tadyiiq bay meesha ku habboonayd oo kownuhu lidafci lxaaji haddii la yidhi dafci xaajo baahi iyo xaaje ayaa lagu daboolaya haddii la yidhi maxay keenaysaa arrintaas dee waktigu in cedhiyo maxay taktadi lfawr marka de in hore loo bixiy ille xaajadii baahidi waa taallahayd marka haddana markii la yidhi cala taraaki oo taraakiku markaa u bixinaya macnaha deg deg ma jiro waxaa markaa meeshii yimid tawsiic soo maha de waa tawsiic waa tawsiic odiya cala caaqila waa tii dee sanawaad dhan lagu bixinayay kana wuxuu leeyahy marka hore waajibku markaa maahe iska bixin karaa taraaki wuu jiitami karaa markaa taasina waxa weeyaan shaygii taqliidka oo takfiif laga qaatay oo daliilku wuxuu keeni lahaa taqliid markaas takfiif laga qaatay wa fasaad ulwadci waayahay isbaat oo min anafyi ah ama nafyi la qaatay oo isbaat laga qaatay waxa weeye masalan waxay yidhahaan beeca baycu almucaataat walmuxaqaraat waata ay diidayin shaaficiyadu oo baycan qofku inuu markuu dukaanka yimaado yidhaahdo baashaas waa imisa shaygaas maradaas waa imisa ama buuggaas waa imisa waa intaa oo lacagtii markaa u dhiibo keerna soo taagay kala qaataan baa mucaataa la yidhaahdaa oo iijaab iyo qabuul waan kaa iibsaday iyo waan kaa aqbalay iyo arrimahaas baa la shardinayaa laakiin aanu la imanine oo saa uun ku dhammaado wuxuu ihi waa baycun lam yuujad fiihi siwa aridaa waa iib aan la helin raalli ahaansha mooye wax kale aan la helin fawajaba an yabtula buu marka yidhi waxaa waajib marka inu buro marka hadduu yidhi waa baycun aan la helin raalli ahaansha mooye aan raalli ahaansha muxuu keenaya fa ina aridaa yunaasibu eesh inciqaad hadduu raalli ahaansho sheegay waa iib aan la helin raalli ahaansho mooye wax kale aan la helin ilaa tijaaratan can taraadin soo ma oo dee haddii raalli ahaansho la helay maxaa kaloo meesha inoo yaala xoolina kala qaaday markaa ridaaga maxaa munaasib u ah waxaa munaasib u ah inciqaad wixii inay xidh guntamaan oo iibkii dhaco ayaa u ah marka waxa weeye meeshii yani maaragtay nafyigii baa waxaa laga qaatay isbaat baa laga qaatay anaas ka wadaaba markaa laa yancaqidu lbaycu waa kilaa shiraazi laa yancaqidu lbaycu ila fi اliijaabi wاlqabuul faina almucaaطaa laa yancaqidu biha laa yancaqidu biha ila lianna isma albayci laa yancaqidu calayhi aduu markaa masaa'il fuqa shaaficiyada way dayin marka meeshii haddiiba uu yidhahdo cibaaradu halkan baynu ujeednaaye oo baycun lam yuujad fiihi siwa rida haddiiba uu keenay waa iib aan raalli ahaansho mooye wax kale la keenin shayga munaasibka oo ah inuu haddana yidhahdo wajaba an yabtul waxaa waajiba inuu buro arrintaas sax maya maxaa munaasib ahaan lahaa inaqaad baa munaasib ahaan lahay cadamkuse maya waayahay wuxuu yihi waminhu kwn اljaamici habata اctibaaruhu binasin aw ijmaaci fii naqiid اlxukmi wa minhu min fasaadi اlwadci waxaa ka mid ahaaday fasaad wadcigu markaa qaybinaya laba qaybood buu inooga sheegaya fasaad wadcigu waxaa ka mid ahaaday kown اljaamici jaamica ahaansha jaamic waa cilada ama wasfigii ahaanshihiisa habata mid sugnaaday ictibaaruhu ictibaarintiisa uu sugnaaday binasi la ictibaariyo aw ijmaaci la ictibaariyo fii naqiidi lxukmi xukunka naqiidkiisa ka burinaya uu markaa ku sugnaaday oo halkanna wuxuu sheegayaa anwaacu fasaadilwadci waxaa ka mid ah inuu nas ama ijmaac yacni uu ictibaariyo shaygan ciladani jaamican wuxuu ku sugnaaday naqiidkeeda naqiidkeeda maxaa maxaanue ninkii mustadilka ahaa meeshii munaadara jirto waxbaa la isku hayaaye marka uu asalkii iyo faracii iyo ciladii jaamicu isku qoofalo xukun soo saaro oo faracii asalka haleeshiiyo ayaa waxaa la leeyahay muctaridku uu leeyahay ciladan aad shaygan uga dhigtay aad ilxaaqa ku samayso oo faraca asalka ku haleeshiisay ciladaa nas baanu waxoonahaynaa nas daliil ah ama ijmaac ah ayaa arrintaa naqiidkeeda sheegay oo taa naqiidkeeda ayaanu haynaa taasaa isa quleeda waxa leehay fasaad ulwadci oo markaa ninkaa mustadilku waxa isku qoobashay fasaad wadci baa lagu buriyey waayo cilladiisii waxay keentay cagsigeedii baa la hayaa oo tusaalu muxuu yahay haddii maalan ninkii xanafigaa uu yidhaahdo baashi bisad ahayd waa sabcun duu naabin fa kaana su'ruhu najisan kalkalbi bisadii waxa weeyaan waa mid maaragtay mici u saaxiib ah oo hambadeedi waa nijaas sida eygoo kale ila eygi waa mici buu leeyahay marka waa sabcun cilladi waa sabc buu yidhi waa sabcun dugaag oo mici leh halkaasu marka ka saaray qoladii jamaahiirtaa soo booda waxay idhaahdeen waxaa nas ku sugnaaday jaamican hadda adugu aad tilmaanto ah suuriga sabca inuu sabcnimadaasi ba ay tahaaro keenayso baanu daliil u haynaa oo xadiis baa jira imaam axmed uu warinaya inkastoo xadiisku daciif uu yahay laakiin usuuliyiintu ay soo deliishadaan oo rasuulku qolo ansaara gurigood buu yimi oo u galay qolo kalena uma gelin markii la yidhi rasuulka ilah maxaad qoladaana u gashay qoladaana gurigeeda u geli weyday qoladaa gurigooda waxaa ku jiray ey qoladaana markaas inna fii daarin sabcan qoladaa kale aad u gashaan intee sabc baa jooga oo markaasuu alhiratu sabcun hiradu waa sabc marka waxa weye sabc sabcnimadii baa markaa maxay gashay dee inay markaa bannaanaanaysa dee oo macnaha iyaga waxaan ugu galay kan eyga nijaas bu ahay tan waa sabc oo iyadu waxa weeyaan markaa dee inay bannaan tahay oo cillada markaa sabciyadii baaba tahaaradii ah sabciyadii ayaa tahaaradii ah taas bay deliishanayaan oo marka hadday axnaaftu yidhaahdeen waa sabc duu naabin baanu ku cillaynaynaa in hambadeedi nijaaso tahay waxaa la hayaa rasuulku inuu sabcnimadii tahaarnimo ku sheegay haddiiba xadiiska daciif ka dhignana waxaa isla markaa dee ictibaar leh xadiiskii mashhuurka ahaa ee rasuulku markii uu ninkii abi qataada u iiliyey oo hambadii baa cabtay basadii uu rasuulku yidhi oo xadiidka uu keenay uu yidhi rasuulku wuxuu yidhi innaha min atawaafiina calaykum watawaafaat marka halkaa maxaa ka muuqday waxaa ka muuqanaya haddii jaamicii nas uu ku sugnaado naqiidka xukunka oo xukunka mustadilkuu la yimi naqiidkiisa nas ku sugan oo tilmaamaya cilladu inay naskaa mid keenayso waxaan uu ninkani keenay cagsigeeda ama shaygii burin lahaa fasaadulwadci ayaa la yidhahdaa waxay kaloo tilmaamaan haddii xagga ijmaaca laga hadlayo masalan shaaficiyadoo kale waxay leeyihiin madaxa oo la masaxaa waxa weeyaan saddex jeer la masaxaa waa sunne tikraarka madaxa la masaxayo oo qiyaas bay keeneen oo waxay waxaan u qiyaasanaynaa istijmaarka dhagaxa lagu lagu masaxayo oo lagu isjoonayo waa iyo isaga qul iswitri oo talaataa ayaa markaa adilada ku timi halkaasaan haleeshiinaynaa marka waa kownu masxan mar hadduu masxa yahay madax la masaxayo masxigaa kale ayaanu haleeshinaynaa waxaa lagu bushiyey oo la yidhi ijmaac baa waxuu sugnaaday masxu khufaynkii baa waxaa ijmaaca inaanu tikraar lahayn kaasa lagu ictiraaday marka dee waa fasaadulwadci mar haddii la hayo cilladaa sheegteen oo masxiga ah naqiidkeedii oo deliil loo hayo ijmaaca oo tilmaamaya inaanay markaa tikraar lahayn sunnaha sheegteen oo mtaa markaa madax saddex jeel masaxa sunniya baabulqiyaaskaa ku timaadeen kolle xadiista waaba jiraan waxay noqonaysaa in la yidhahdo maxay waa waa fasaadulwadci wa minhu waxaa ka mid ahday kownuljaamici jaamica ahaanshihiisa waa cilladii wasfigii habata mid sugnaaday ictibaaru ictibaarkiisa u sugnaaday binasin la ictibaariya o ijmaacin fii naqiidulxukmi xukunka naqiidkiisa oo bimacnaa ninkan mustadilka ahi waxaanuu soo saaray ee cillada uu ka dhigay naqiidkeeda oo nas ku sugan ama ijmac ku sugan kaas ayaa waxaa la yhaha fasaadulwadci wa jawaabuhumaa bitaqriiri kownihi kadalika wa jawaabuhumaa labadaa jawaabtoodu labadaa nooc ee fasaadulwadcigaa ninkii mustadilkaa jawaabtu bixinaya waa bitaqriiri kownihi yacni ahaanshihiisa oo la qiro kadalika sidaa uu yahay oo ila ninkii ma og tahay qaab buu u deliishaday oo daliilkiisana ugu keenay maxaan ku dhahay qiyaaska ugu keenay waa la bushiyey marka waa inuu dee jawaabaado arrintu saa u sheegay inay tahay saa u sheegay inay tahay waa inuu markaa dee isbaatiyaa oo sugaa markaasuu dee jawaabtiisu ay noqonaysaa jawaab taabagara wa minhaa fasaadu اlictibaari bian yukhaalifa nasan aw ijmaacan wa huwa acamu min fasaad اlwadci wa minhaa waxaa ka mid ahday qawaadixdii fasaadulictibaari ictibaar fasaadkii baa ka mid ahaaday oo muxuu yahay bian yukhaalifa waa inuu khilaafo daliilkii nasan nas waa inuu khilaafo aw ijmaacan ijmaac waa inuu khilaafo wa huwa